bsm illaahi الرaxmaan الرaxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala اllah wslm cla nabiyina mxamadi wcla aalihi وasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaam alxaafiظ abu cabdillaahi اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu qowli اllahi caza wajala wإidaa ra'w tijaaraة aw lahwan infaduu ilayha qowlkaa ilaahay macnihiisii ayuu u baab yahay ama tafsiirkiisii ayuu u baab yahay qaala xadaanaa طalq bnu غanaam qaala xadaanaa zaa'idatu wahuwa bnu qudaamata abu salt alkuufi can xusayni can saalimin qaala xadaanii jaabirun radia allahu canhu qaal baynamaa naxnu nusallii xilli aan tukanayno maca اnabiyi sal l slama nebiga maciisa id aqbalat min ashaami shaam ayaa waxaa ka soo jeesatay oo xaggeeda ka yimid ciirun safar ganacsi wado oo badeeco wado taxmilu taasoo markaa xambaarsan dacaaman cunto faltafatuu ilayhaa way milicsadeen xaggeeday milicsadeen oo ay fiiriyeen xataa maa baqiya maca annabiyi sala allahu calayh waali wasalama ila tnaa cashara rajula ilaa nebiga maciisa uunan ku harin ilaa labaiyo toban nin marhore fanasalad waxaa soo degtay waidaa ra'w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha ayaa soo degtay tarjamadan marka imaamu albukhaari wuxuu ku ishaarayaa tijaarada si kastoo loo ammaanay inkastoo si marka loo fiiriyo la ammaanay oo axaadiidkii hore ee riwaayaadkii hore aan ku aragnay oo dhanka marka laga fiiriyo inay tahay kasab wax lagu kasbado oo xalaal ah haddana dhinac kale marka laga eego waxaa dhici karta in la demiyo oo tijaaradii markaa ay eedaysnaato ayaa laga yaabaa waa haddii markaa laga hormariyo daacada ayb markaa tijaaradii way eedaysnaanaysaa sida hadda aayaddan ku cad ayb oo nebigii oo taagan oo qudbadii akrinaya ayay ka yaaceen labiyo toban nin unbaa u hartay tijaaro iyo badeeco iyo ganacsi yimid dartiis marka haddii tijaaradu biictibaar ay u ammaanan tahay marka ay ammaanan tahay waa marka aan daacada laga hormarinin haddii laakiin daacadii laga hormariyo ma ammaanna w xirfadaha laftirkoodu waa la mid sida aan arki doonno inshaa allahu tacaala beeralaynimada iyo qofku inuu beer falo axaadiidta qaar waxay tilmaantay yaambada ama aaladda lagu fasho dhulka guri ma gasho ilaa ilaahay waa dulleeyaa ayuu keeni doonaa xadiid sidaas marka xadiidkaa waxaa lagu xambaarayaa waa haddii daacada laga hormariyo oo beeraha loo yaaco haddii laakiin daacadiina qofkii uu ku taagan yahay beertii uu falanayana de xadiidka rasuulka sala allahu calayh waali wasalam waxa uu yidhi qofkii qiyaamuhu inuu soo dhowaanayo yaqiinsan ama geeridiisaba yaqiinsan ee laan gacanta ku haysto fasiiladaa ha tallaalo ha abuuro baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man lam yubaali qofkaan u aaba yeelin min xaysu meel kasaba almaala maalka uu ka kasbo qofka aan u aaba yeelin meesha uu maalka ka shaqeeyo ama meesha uu ka kasbo maalka qaala xadaanaa aadamu huwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaana bnu abi di'bin qaala xadaanaa saciidun ilmaqburiyu can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu calayh wali wasalama qaal ya'tii cala annaasi dadka waxaa ku imaan doona korkooda zamaanun waqti laa yubaali lmar'u qofka uunan u aaba yeelaynin maa akhada minhu waxa uu qaato a min alxalaali xalaal xaggeed miyuu ka qaadanayaa am min alxaraami mase xaaraam xaggeedu ka qaadanaya rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wuxuu leeyahy waxaa imaan doono dadka korkooda ku imaan doono waqti qofka uunan u aaba yeelaynin maalka meesha uu ka qaadanayo xalaal miyuu ka qaadanayaa mase xaaraan uunan u aaba yeelaynin oo marka sheekaduba ay noqonayso alxalaalu maa xalla filyadi xalaal waa wixii gacanta soo galo tacbiirka iyo istilaaxu inuu saa isku bedeli doonaa imaan doonto oo maxaa qofku marka xalaal iyo xaaraan hadda waxaa lagu kala yaqaanaa wixii sharcigu uu xalaaleeya waa xalaal wuxuu xarimo waa xaaraam laakiin waqti waxaa imaan doonto xalaale waa wixii gacantaada soo galo un si allaale siday doonaanba ha ku soo galaan sidaas marka sax ma aha xadiidkuna wuxuu tilmaamayaa waa calam min aclaami nubuwa mucjizaadka nebigu u caddaynayaa iyo nebiga nebinimadiisa maxaa yeeley wax imaan doonuu ka hadlay sidii uu uga hadlay ayaana u aragnaaba waaqicii waa kaas ayb oo qofkii war sidaan xalaal oo xaaraan waa xaaraan xalaal ma aha xalaal xaggeed ku aragtay ayb si allaala siduu doono xeraha ugu jiro geela ninkii xoog lahaa iskale iyo yacni waxyaabo fara badanaa waqti hore iyo waqtiganba yacnii aad aan u aragnaayo waaqici oo qofka xataa uunan ku xisaabtamin meeshaan uu wax ka keenaya xalaal mamase waa xaaraan ayb xadiidkii tarjamada markay is leeyihiin ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa wuxuu yidhi waqaala bnu tiin oo shuraaxda ka mida aqbara nabiyu sala allahu calayh waali wasalama bi haada taxdiiran min fitnati almaal nebiga xadiidkan sidan buu u sheegay isagoo dadka uga digaayo maalka fitnadiisa wa huwa min bacdi dalaa'ili nubuwatihi nubuwada nebiga calaamadaheeda mid ka mida waaye buu yidhi liikhbaarihi bilumuuri alatii lam takun fii zamanihi umuur aan waqtigiisii jirin ayuu ka warramay ayb wawajhu dami min jihati taswiyati bayna alamrayni habka marka waxa la eedaynayana waxay tahay qof dhanoo muslima xalaali xaaraan inay ay u sinaadaan taas waa meesha aadu ka jirta wailaa faakdu lmaali min alxalaali laysa madmuuman min xaytu huwa yacnii maal in xalaal lagu soo qaato sidiisaas waxba dhib uma laha xalaal in lagu soo qaato laakiin meesha marka wax laga eedaynaayo waa inay sinaato xalaal iyo xaaraan wax la qaniino un bis ayb qofka hor waxaan maxaad saan u yeelaysaa waa xaaraan wuxuu leeyahay ilmo yar yaroo xalaal iyo xaaraan aan aqoonina aniga guriga ii joogo u leeyahay de ilmaho yaryarka xalaal iyo xaaraan ma yaqaanaan laakiin adaa ka jawaabaya aakhiran qofku marka hadduu qanaaco isa siiyana oo inta yaroo ilaahay uu siiyo uu ku dadaalana waxaa weeyaan ilaahay wuxuu siinayaa hodantinimo laysa alghinaa can kahrati alcarab walaakina alghinaa hina nafsi hinaha waa kan nafta ayb baabu tijaarati fi lbazi wagayrihi baabu bayaani xukmi tijaarati tijaaradii xukunkeeda caddayntiisii buu baab yahay fi lbazi dharka laga ganacsado wagayrihi iyo keyrkiisa meeshaa marka fi lbazi zay waa la akriyey meeshaas marka waxa uu leeyahay dabdigaa marka ayaa badan oo zaydaa la dabdiyey qaar waxay dabdiyeen oo wuxuu yidhi wasawaba bnu casaakir annahu bira ra ayuu dabdiyayo baabu tijaarati fi lbari yani tijaarada marka beriga dhexdiisa lagu tijaaraysto oo lagu ganacsado sidaasuu ka dhigay wahuwa alyaqu bimu'aakhaati اtarjamati allatii bacda haadihi bibaabin wahuwa atijaaratu fi lbaxri tarjamo hal baab kadib noo imaan doontaa atijaaratu fi lbaxri sheegaysa marka meeshaa marka laga eego albari waa waa munaasabo waa iska yeelan karta waqad akhda'a man zacma anahu biraa'i tasxiifun id laysa fi اlaayati wala alxadiid wla alxadiidi wala alahar allatii awradaha fi lbaabi maa yurajixu axad allafdayni qaar marka waxay u dabdiyeen iyagu marka bidami lbaa iyo ra dibaada la godo ra'na la aqriya waxay noqonaya baabu tijaarati fi lburi ayb marka fi lbasidaas baa badanoo dharkana laga wado ayb waqowlihi caza wajala rijaalu laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah ilaahay qowlkiisii macnihiisiibuu u baab yahay rijaalun rag ayaa masaajidda ilaahay dhexdiisa ku caabudayo laa tulhiihim aynan mashquulinaynin tijaaratun tijaaro walaa baycun aynan mashquulinaynin baac can dikrillaah ilaahay dikrigiisa uunan ka mashquulinaynin fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smuhu yusabixu lahu fiiha bilguduwi walaasaali rijaalu rag ayaa marka ilaahay u tasbiixsanayo ayb tijaaro iyo beec dikriga alla uunan ka mashquulinaynin wa qaala qataadatu qataada waxa uu yidhi kaana alqowmu qoomku waxay ahaayeen yatabaayacuuna inay wax kala gadanayeen wayatajiruuna inay ganacsanayeen walaakinahum idaa naabahum xaqun xaq haddii uu ku yimaado min xuquuqi illaahi ilaahay xuquuqdiisa ka mid ah lam tulhihim tijaaratun tijaaro ma mashquulinaynin walaa baycun beecna ma mashquulinaynin can dikri illaahi ilaahay dikrigiisa kama mashquulinaynin xataa yu-adduuhu ila allaahi ilaa ilaahay xaqaa ay uga gutaan meeshaa marka wuxuu leeyahay dadku waa ganacsan jireen haddana xuquuqda alleh xaq ka mida hadduu yimaado tijaaro ma mashquulinaynin iyaga qaala xadaanaa abuu caasim wahuwa nabiil addaxaaku bnu makhlad can ibni jurayjin qaala akhbaranii camru bnu diinaar can abilminhaal abulminhaalkan marka isnaadka lagu sheegay ayb magaciisa cabdiraxmaan ibnu mucim ayaa la yidhaahdaa ma ahan abulminhaalka badana abubarza ka wariyo kaas magaciisa waxaa la yidhaha sayaar bnu salaama ayb qaala waxa uu yidhi kuntu attajiru waxaan ahaa inaan ganacsanayey fi sarfi sarifka ayaan ka ganacsanayey fasa'altu zayd bna arqam ayaan su'aalay radia allaahu canhu faqaala waxa uu yidhi qaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalama nebigu waxa uu yidhi xa nebigu marka qaala nebiyu sal l slam marka uu yidhi ayuu haddana sanadkii ka gudbay ee nebigu xaa isagu ma dhihin nebigu uu yidhaa soo socday xaa waxadaanii waa taxwiil ulxadaani waxadaanii alfadl bnu yacquub qaala xadaana alxajaaj bnu muxamed qaala bnu jurayjin qaala akhbaranii camru bnu diinaar wacaamir bnu muscab annahumaa samicaa abalminhaal ayay maqleen yaquul isagoo dhahayo sa'altu lbaraa'a bna caazibin ayaan maqlay wasayda bna arqam can isarfi sarifka ayaan labadaas saxaabi weydiiyey faqaala waxay yidhaahdeen kunnaa taajirayni waxaan ahayn laba ganacsato ah ganacsato calaa cahdi rasuulillahi sal l slam waqtigii rasuulka fasa'alnaa rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga ayaan su'aalnay can isarfi sarifka ayaan su'aalnay faqaala waxa uu yidhi in kaana yadan biyadin haddii uu sarifku yahay gacanka gacan hooyo hooy falaa ba'sa dhib maleh wa in kaana nasii'an madal hadduu yahayna oo deyn uu yahayna falaa yasluxu ma habboona uma bannaanayn sarifkan iyo axkaamtiisa iyo baabab kale noogu imaan doontaa ayb meeshaa marka wuxuu ka wadaa yani faqaala kunnaa taajiraynidaas ganacsatay ahaayeen ganacsiguna wax walba u galaa dhar iyo keyrkiis meeshaasuu soo gelaya ayb meeshaasaa marka tarjamada maxal camal u ah halkaa marka wuxuu yidhi ibnu xajar ayb wa mowdicu tarjamati minhu tarjamada mowdiceeda minhu min alxadiidi xadiidka xaggiisana ka ah qowluhu fiihi waxaa weeyaan qowlka nebigu uu yidhi wa kaana taajirayni calaa cahdi rasuulillahi sal l slam laba waxay ahaayeen ganacsi samayso waqtigii rasuulka waqad khafiya dalika cala alqutbi waa ka qarsoomay buu yidhi faqara'tu bikhatihi waxaan ku aqriyay lam yadkur axadu min ashuraaxi munaasabata atarjamati lihada alxadiidi fayundar sidaa ayuu yidhi ayb marka mowdica tarjamada xadiidka uu ka leeyahay waa waadixo waxaa weeyaan meeshaas wa kaanaa taajirayni mar haddii tijaaro si caama loo sheegay dharkuna tijaaradu soo gelaa soma meesha marka mowdicu tarjama meeshaas baabu alkhuruuji fi tijaarati baabu bayaani xukmi alkhuruuji bixiddi xukunkeeda caddayntiisii buu baab yahay fi tijaarati loo baxo ganacsi wqowli illaahi caza wajalla ilaahay qowlkiisa macnihiisa faintashiruu fi lardi dhulka korkiisa ku faafa wabtaguu jariya min fadlillahi ilaahay fadligiisa jariya xaggiisa ka jariya qaala xadaanii moxamed bnu salaam qaala akhbaranaa makhlad bnu yaziida qaala akhbaranaa bnu jurayd qaala akhbaranii caطaa'un can cubayd bni cumayrin ana abaa muusa alashcariya ista'dana calaa cumara bni اlkhaaab ayuu idin ayuu ka idin dalbaday radia allaahu canhu falam yu'dan lahu looma idmin abuu muusa wa kaannahu kaana mashquulan waxaadba moodaa inuu mashquul ahaa mashquulsanaa cumar farajaca abuu muusa abuu muusa waa laabtay fafaraqa cumaru cumar waa faaruq noqday oo uu soo faaruqoobay faqaala waxa uu yidhi alam asmac miyaanan maqlin sawta cabdillaahi bni qays cabdullahi bni qays codkiisa sow ma aanan maqlin hadda iidanuu lahu u idma qiila waxaa la yidhi qad rajaca waa laabtay fadacaahu waa u yeedhay faqaala waxa uu yidhi kunnaa nu'maru bidaalika maxaad u laabatay buu yidhi markaasuu yidhi sidaana annaga nala amri jiray oo haddaan istiidaan saddex jeer weydiisanno inaan iska laabanno naloo idmi waayo ayb ayb markaa faqaala cumar waxa uu yidhi ta'tiinii calaa daalika bilbayinati arrintaa markhaati ayaad igula imaanaysaa arrintaas markhaati ayaad igula imaanaysaa cid kuu markhaati furto faindalaqa ilaa majaalisi alansaar ansaarta majaalistoodii buu tegey fasa'alahum waa weydiiyey faqaaluu waxay yidhaahdeen laa yashhadu laka kuu markhaati kici maayo calaa haadaa kan korkiisa ilaa asqarunaa kan noogu yar maahane abuu saciidin alkhudriy ninkii noogu da-da yar inteenna meesha fadhisaa markhaati kuu noqonayo abuu saciid alkhudri fadahaba biabii saciid ayuu la tegey faqaala cumaru cumar waxau markaa abuu saciid waa u markhaati furay marka waa jiraa buu yidhi xadiidkan waa sax faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi akhafiya calaya haadaa kan miga qarsoonaaday buu yidhi aniga min amri rasuulillaahi rasuulka amarkiisa ah sala allahu calayh ali wasalam alhaani waxaa i mashquuliyey assafqu gorgoro iyo badeeco iyo wax kala gadasho bil aswaaqi suuqyada aan wax gadasho ku sameeyo gorgoro iyo aan ku sameeyo yacnii wuxuu u jeedaa alkhuruuju ila tijaarati ganacsi u bixiddiis ganacsi aan u baxo suuqyada iyo aan ka ganacsadoon aado ayaa i mashquuliyey buu yidhi arrinkan miyaa iga qarsoomay ayb maxalushaahidku hadda waxay tahay cumar inuu xilligii nebiga ganacsi aadi jiray nebiguna oo u qirsanaay oo waa qaldan tahay ganacsi ha aadin ma dhihi jirin marka alkhuruuju ila tijaarati sidaasoo tarjamada mowdicu tarjama meeshaas amaa abuu muusa alashcari markii cumar muxuu u aqbali waayey warka abuu muusa bacdi naas baa waxay dhaheen waxaa laga qaadanayaa khabarulwaaxid hal qof waxa uu soo sheego inaan la aqbalin shareecadana de khabarulwaaxid waa ka buuxdaa in la aqbalo khabarulwaaxid athiqa in la aqbalo waa ka buuxdaa laakiin cumar xadiid walboo nebiga laga warinaya ilaa ilaa laba inay weriso maahayn madhabkiisu saas laakiin isagu madhabkiisu wuxuu ahaa inuu aad wax u hubsado maadaama amiir ou dadka u ahaa rasuulkaa yidhi rasuulkaa yidhi inaan lagu fududaanin oo ninku waxa uu nebiga ka sheegaayo inuu iska xaqiijiyo intaa unbuu ka rabay bacdi riwaayaad baana sheegeen oo ibnu xajar wuxuu yidhi wadacaa bacduhum annahu yustafaadu minhu ana cumara kaana laa yaqbalu alkhabara min shaksin waaxid walaysa kadalika lianna fii bacdi turuqihi ana cumara qaal inii axbabtu an atahabbata cumar waa aqbalay laakiin inuu wax hubiyow rabeen meesha wax kalaa laga qaadanayaayo ninka diqada ah khabarkiisa marar la hubsan kara waa jirtaa adoon ku beeninaynin ama ku diidaynin haddana laakiin in layska hubsado wax dhiba maalan waxaaga ka mid a nin diqa ah warkiisa loo qaateen ah ayaa wuxuu kuu sheegay khabar aada malaysan la-dahay adiga maalan inaad wanaag ku taqaanay fiicnaan iyo khayr iyo wanaag lagu yaqaanay ayuu hal mar wuxuu ka sheegay arrin culus arrinta noocaasoo kale waxaa lays dhihi karaa ninkan amuu wahmiyey oo xoogaa ninku nin kale ku kahay iyo cid kale haddii marka la raaraadiyo laa ba'sa oo tahabutku waa fiican yahay khabarul waaxidkuna waa la aqbalayaa sharcan riwaayo marka uu yahay baabu tijaarati fi lbaxri baabu tijaarati tijaaradii ganacsigii caddayntiisii buu u baab yahay fi lbaxri badda dhexdeeda yacnii badda korkeeda ahaaday ama yacnii ganacsiga badda loo koro ganacsiga badda loo koro xukunkiisa caddayntiisii buu u baab yahay wa qaala matarun matarkan marka waa matar alwaraaq albasri waa nin mashhuur oo taabiciinta ka mid ahaa bacdi riwaayaat tasxiif ayaa ku dhacayoo mutarif ayay yidhaahdeen laakiin waa matar laa ba'sa bihi waxbaasa maleo dhib ma leh wamaa dakarahu llah in badda yacnii inta la koro ganacsi loo aado wamaa dakarahu llaahu ilaahay ma sheegin filqur'aani qur'aanka dhexdiisa badda korkeeda ilaa bixaqin ilaahay qur-aanka yacnii baddii kuma sheegin in badda fadligii alle laga raadsado iyo allo ma uunan sheegin ilaa bixaqin xaq unba ugu sheegay uma talaa wuxuu aqriyey watara alfulka mawaakhira fiihi walitabtaguu min fadlih wataraa waxaad arkaysaa alfulka doonidii mawaakhira fiihi iyadoo markaa jeexayso badda dhexdeeda iyadoo badii dooni dooniyihii oo badda jeexaya ayaad arkaysaa maxaa sidaa marka allah uu idinkugu nicmeeyo uu idinkugu sakirayna walitabtaguu facala allaahu lakum daalika ilaahay sidaabuu idiin sameeyey o idiin yeelay litabtaguu inaad raadisaan min fadlihi ilaahay fadligiisa inaad goobtaanoo baddaas iyo meelaha aad ka goobtaan waalfulku assufunu weeyaan doomaha alwaaxidu waaljamcu sawaa ereyga alfulku mufrad iyo jamc labadaba waa u suubadaa ayb oo mufradna waa soo aroorayoo fi lfulki almashxuur waa mufrad xataa idaa kuntum fi lfulki wajarayna bihim biriixin fi lfulki waa jamc markaane wajaraynada ka dambaysaa ku tusayso nuuniswada la raaciyey halkan marka madar wejhu dalaaladiisu waxay tahay oo u deliishanayo aayadda mar haddii ilaahay badda uu ka sheekeeyey fadliga alle in laga raadiyo fii maqaami alimtinaan maqaamka alle oo uga sheekeeyeyna ay tahay fii maqaami alimtinaan gallad sheegasho xalaal unbay noqonay marka in la fuulaa maxaa yeeley ilaahay shayga uu ku gallad sheegto waa wax dadka u bannaan waayo xaaraan ilaahay dad maba ugu gallad sheeganayo wa qaala mujaahidun mujaahid waxa uu yidhi tamkharu sufunu doomuhu waxa ay jeexaan alriixa dabaysha ayay jeexaan walaa tamkharu riixa walaa tamkharu ma jeexayso alriixa dabayshu min asufuni doomaha xaal ay ka mid yihiin ila alfulku alcidaam doomaha waaweyn ubaa jeexa wuxuu ku leeyahy marka doontu badday yani waxay jeexaysaa dabaysha dabayshii bay marka jeexaysaa dariiqii wax ka dhiganaysaa ayb iyadoo baddii ku kor socoto dabaysha marka waxa muquurayo oo jeexayana waa kuwa waaweyn doomaha waaweyn waayo kuwa yareerkaama wa qaala allaytu xadaanii jacfar bnu rabiica can cabdiraxmaan bni hurmus can abi hurayrata radia allaahu canhu can rasuuli illahi sal l slama annahu dakara rajulan nin ayuu sheegay min bani israa'iil reer bani israa'iil ka mid ah kharaja fi lbaxri badda ayuu ku baxay faqadaa xaajatahu xaajadiisii wuu soo gutay wasaaqa alxadiida qaala xadaanii cabdullaahi bnu saalix xadaanii leytu bihi riwaayadan marka wuu keeni doonaa xadiidkan qisada asalkeeduna waxay ahayd nin reer bani israa'iil ayaa nin kale wax ka daynsaday markaasuu yidhi goormeed ku siinaysaa waqtigaasaan ku siinayaa danaaniirtii buu usoo bixiyey yaa markhaati kuwa buu yidhi markaasuu yidhi allah ilaahay baa markhaati ku filan kiina waa aqbalay mar haddii markhaati alla loo qabsaday waa yeelay isagana ayb ninkan marka deyntii markii uu qaatay waqtigii la gaaray ayuu badda yimid oo isagoo isdhahay marka intaad halkan dooni wax ka raacdid meesha kaleo uu joogo ninka kale tag dabadeedna markaa deyntiisa soo sii waa waayey marka wax dooni iyo wax uu raaco ayuu waayey ninkii kale deynta ku lahaa oo u raaco alwaax buu qoray marka danaaniirtii wixii buu geliyey waa ku daboolay badduu ku tuuray marka markaasuu yidhi ilaahu iga gud alwaaxii markaa siduu u sabaynayo u sabaynaya kii deynta lahaa isaguna waa soo baxay badda inuu ka qaraabtay si uu badda wixii ay soo tufto iyo badda wixii laga hela balse uga qaraabto ninkiina uu u sugo dabcan meeshii markii sidii u joogay wax dooniyo soo socoto markuu waayey ayaa alwaaxaana wuxuu arkay badda hehaabay alwaaxii buu iska soo qaatay ciddiisii inuu marka u jarjarto oo wax uu shito iyo waxaas ka dhigto alwaaxii markuu soo qaaday oo saas u kala jeexayba danaaniirkii iyo warqad uu soo qoray ninkiibaa ku jirta hadda marka maxalushaahidka uu ka rabaa waxay tahay ninkan badduu soo aaday wuxuu badda u soo aadayna fadli alle inuu ka raadsado waa bannaantaha marka haddii layiraa marka sharcu man qablana annaga sharci ma noo yahay masalo usuuli ah wey laakiin nebigu qisadan markuu soo kaxaynayo wuxuu usoo kaxeeyey yacnii qisadii marka inay ammaan ku jirto oo ay yacnii hab oo calaa wajhi hanaa u usoo kaxeeyey waa marka waa sharcigii marka in markaa lagu dhiso ay sharci noo noqoto marka meesha waa ku jirta baabun ay hada kani baabun baab weeyaan waidaa ra'w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha wa qowluhu jala dikruhu rijaalun laa tulhiihim tijaaratu walaa baycun can dikri illaah wa qaala qataadatu qataada waxa uu yidhi kaana alqowmu qowmku waxay ahaayeen yatajiruuna inay ganacsanayeen walaakinahum kaanuu waxay ahaayeen idaa naabahum xaqun min xuquuqi illaah haddii uu soo asiibo xaq xuquuqda alla ah lam tulhihim tijaaratun ganacsina ma mashquulinaynin walaa baycun beecna ma mashquulinaynin can dikri illaahi ilaahay dikrigiisa kama mashquulinaynin xataa yu-adduuhu ila allaahi ilaa ay xaqa alla uga gutaan qaala xadaanii muxamedun qaala xadaanii mxamed bnu fudayl can xusaynin can saalim bni abiljacd can jaabirin radia allaahu canhu qaal aqbalat ciirun safar ayaa soo qaabilay wanaxnu nusallii maca nabiy sal l salam annagoo nebiga la tukanayno aljumcata jumcada fanfada annaasu dadkii waa yaaceen ilaa itnay cashara rajulan labay toban nin maaha fanaزlat hadihi اlaaya ayaa soo degtay waidaa ra'w tijaarata aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'iman ayb baabu qowli اllahi tacaalى anfiquu min طayibaati ma kasabtum baabu bayaani qowlihi tacaalى ilaahay qowlkiisii baabu bayaani baabu macnaa qowli اllahi tacaalى ilaahay qowlkiisa macnihiisiibuu u baab yahay anfiquu min طayibaati maa kasabtum nafaqeeya oo bixiya min طayibaati maa shay xalaashiisa wax ka midoo kasabtum aada shaqaysateen mujaahidna wuxuu ku fasiray baabkitaabu zakaha aan kusoo marnay attijaara tijaaradu ku fasiray qaala xadaanaa cثmaan bnu abi shaybata qaala xadaanaa jariiru can mansuuri can abi waa'il can masruuqi can caaishaةa radia allahu canha qaalat qaala اnabiyu sala allahu alayh waali wasalama idaa anfaqat ilmar'atu haweeneyda hadday bixiso min طacaami beytihaa gurigeeda cuntadiisa ay wax ka bixiso hayra mufsidatin iyadoon fasaadinaynin kaana lahaa ajruhaa bay leedahay bimaa anfaqat bisababi infaaqihaa bixinteedii ay bixisay darteed walizawjihaa ninkeedana maa kasaba walisawjihaa ninkeedana ajriba u sugnaado bimaa kasababa bisababi kasbihi shaqaynta uu soo shaqeeyey walilkhaasiniina midlu daalika khaasinkana intaasoo kale uu leeyahay baqa yacnii midka maqaasiinka furihiisa ayo maqaasiin yeeriga laa yanqusu bacduhum qaarkood ma nuqsaaminayo ajra bacdin qaarka kale ajrigiisa shay an waxba qala xadaanii yaxya bnu jacfar qaala xadaanaa cabdurazaq can macmarin can hamaamin qaal samictu abaa hurayrata radia allaahu canhu abuu hureyran maqla can nabiy sala allahu alayh ali wasalama qaala waxa uu yidhi idaa anfaqat ilmar'atu haweeneyda haddii ay bixiso min kasbi zawjihaa ninkeeda kasabkiisa haddii ay wax ka bixiso can gayri amrihi amarkiisa la-aantii falaha nisfu ajrihi bay leedahay ajrigiisa nuskiisa waxaasna marka waa wixii ama idin caama ay u qabto ama idin ay u qabto curfi ah ayb amaba waxaan loo idmin laakiin ninkeedu inuu raalli ka yahay ay iska garan karto ayb waxyaabahaas marka haddii ay bixiso xadiidkana zakaadka uu nagu soo maray kitaabu zakaa maxalu shaahidka waxaa weeye walisawjiha bimaa kasaba kasabkiina marka wuxuu noqonayaa wax shaqaa iyo tijaare iyo ganacsi iyo waxaasuu noqonayaa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man axabba qofkii jeclaystay albasda in loo waasiciyo loo fidiyo fi risqi risqiga qofkii jeclaystay in risqiga loo waasiciyo oo loo basdiyo ayb marka jawaabtu waa maxduufo xadiidkaa cadaynayo marka falyasil raximahuwa xadiidkana baabkana tarjamadan waxaa laga qaadanayaa maxabada noocaana inay bannaan tahay khilaafan liman kariha yacnii qofka inuu risqi badan ou helo cumri dheer in la siiyo inuu jeclaysto wax dhiboo ku jira male qaala xadaanaa maxamed bnu abi yacquub alkarmaaniyu bifatxi ilkaaf ayay dabdiyeen qaala xadaanaa xasaanu ayb maxamed bnu abi yacquub abuu yacquubka magaciisa isxaaq bnu mansuur maxamed bnu isxaaq bni mansuur ayb nisbadana marka waxaa la yidhi marka kirmaani wuxuu sheegay shaarixa kirmaaniga shaarixa ah ana anawawiya dabatahaa bifatxi ilkaafi nawowi inuu dabdiyey kaafka oo la kordhiyay karmaani watacaqabahu waana tacqiibiyey marka oo yacni marka arrintaa inaynan saxaynoo bikasri ilkaaf ayuu ku wadaa isaga kirmaani kirmaaniga shaaric markaasuu imaamu ibnu xajarna wuxuu yidhi wasalafu nawawiyi fii dalika abuu sacad waaye meeshaas abuu sacad ibni samcaani waa saaxibu kitaab alansaab abuu sacad asamcaani waa ninka iskale kitaabka alansaab ayuu leeyahay nawowi waxaa uga horreeya buu leeyahay abuu sacad asamcaani wa huwa aclamu nnaasi bidalika abuu sacadna ansaabta ninka dadka ugu aqoonta badanoo ku jira marka hadduu kaafka in la kordhigaa uu dabdiyo dabdi saxiixa waaye falacala asawaaba fiiha fi lasli alfatxu uma kahura isticmaaluhaa bilkasri tagyiiran min alcaammati markii dambe dadku inay caamadiisay afkooda waxaa ku batay kirmaan kirmaan kirmaani marka saas inay ku yidhaahdeen ee kelmadda asalkeeda magacan karmaan alkarmaaniyu saas inay ahayd maadaama culimmadiiba hadday sheegeen ama afkoodiiba laga haayo qaala xadaanaa xasaanu qaala xadaanaa yuunus wabnu yaziid alayli weyaan ayb xasaankaana waa xasaan ibnu ibraahim alkarmaani yuunusna waa yuunus bnu yaziid alayli qaala muxamedun huwa zuhriyu huwadaan yaa iska leh huwadaan feer yaa iska leh yuunus yaa yidhin xasaan ama dadka ka sii hooseeya iskale yuunus ma yeelanayo sababtoo yuunus zuhri sheekhiisa waayo waa u abtiri karaa soo doono u dhihi karaa isaga huwa ma u baahna inuu dhaho huwada waxaa u baahanaya waa dadka ka hooseeya yuunus xasaan iyo inta kasii hooseyso maxaa yeele iyagu markaa sidii ay u maqleen waa inay xadiidka u wariyaan hadday inay fasiraan doonaanna yacni ama huwa inay dhahaan ayb masala marka musalaxa soo marnay ayb can anas bni maalikin radia allaahu canhu qaal samictu rasuula allahi sal ly slam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay man sarahu qofkay farxad gelinayso an yubsata lahu in loo fidiyo fii risqihi risqigiisa ow yunsa'a lahu ama loo kaadiyo fii aharihi raadkiisa in loo kaadiyo la daahiyo la dib dhiga yacni oo muddo noolaado falyasil raximahu qaraabadiisa xiriiriyo culamada marka waxay yidhahdeen macna albasti fi risqi albarakatu fiih hebel risqiga waa loo fidiyey maxaa laga wadaa waa loo barakeeyey cumrigana waxaa laga wadaa xusuulu lquwati fi ljasad jirkii in marka xoog ou helo karti waxaa laga yaabaa cumrigiisiiyo markaa iska konton sano ah dad boqol sano cumrigoodu ahaa inuu ka karti bato marka cimri baraka cimrigoo la qofka cimrigiisoo la dib dhigo macnahaasaa lagu sheegay wa ilaa cumrigu waa qoran yahay inta adiga ilaahay kuu qoro ma dhaafaysa meeshaas marka khilaaf dheer wuxuu ka taagan yahay ma dhici kartaa qofka wixii loo qoray in laga bedelo aayadda suuratu racdi ku jirto yamxullaahu maa yashaau wa yuhbitu wa cindahu umu lkitaab yaa culamo badanoo mufasiriina waxay dhahaan ilaahay u aayadda macnaheeda yamxu llaahu maa yashaa wuxuu doonou tiraa ilaahay wayuhbitu wuxuu doonana waa sugaa waa daawa wa cindahu umu lkitaab cumarna waxaa laga wariyey isagoo dawaafaya inuu yidhi ilaahu haddii aada yacnii wax shaqaawo aada ii qortay ilaahu iga tir sacaado ii dhig marka waxay yidhaahdeen ducada macnaheeda marka ducada macnaheeda marka la fiiriyo kulli waxaasaa ku jira meeshaa marka de axaadiidta gabalna waxay tilmaantay ruficat alaqlaamu wa jafat isuxuf see loo jamcina marka kayfa aljamcu jamcinta marka culammadu waxay yidhaahdeen waxna waa waxa looxul maxfuudka lagu dhigay ilaahay uu ogyahay keli cilmiga allana markaas yacnii uu ku ugu qoray waxna waxaa weeyaan waxa malagga uu dhigaayo marka uu qofka caloosha hooyadii uu gelaayo waxaa dhici karta marka malagga in dhigiddiisu qeyd uu ku xirnaado oo la yidhaahdo waxaad u qortaa ninkan haddii uu qaraabadiisa xidhiiriyana boqol sano inuu gaaro hadduu xiriiri waayona toddobaatan sano looxul maxfuudka laakiin hal xabaa ku yaallo ilaahay ogyahay ila ilaahay waa ogyahay inaad qaraabadaada xiriiri doontid iyo inaad goy doonto isagu waa ogyahay tii adiga marka kuu qornayd unbaa kusoo dhacaysaa sidaasna marka culammadu waa u tawjiihiyeen ama xadiidka in lagu macneeyo cimri dherarkan la sheegayo inay barako cumriga qofka loo geliyo inay tahay ayb midaasna hadda waaba fahmaysaa adiga laftirkaaga oo yacnii alimaamu nawowi maalan hadda haddaan tusaale usoo qaadno afartan iyo shan sano uu ku dhintay culumta uu ka tegey marka la fiiriyana maanta dadka joogo hadday isu tagaan ma qori karaan hamsa arbaciin sanona ku dhintay ibnu cabdilhaadi wuxuu ku dhintay soddon iyo saddex ama soddon iyo toddoba sano meelaha soddon iyo saddex jir meelahaas inay ahaydaan malayna ayuu ku dhintay maca daalika kutub waaweyn uu leeyahay aad marka imaamu shaafici konton iyo afar sano ku dhintay arbac wa hamsiin sano ayuu ku dhintay haddana maca daalika waxaanu uga tegey maktabada islaamka almaktaba alislaamiya waxaanu uga tegey cumrigoodaa marka u barakeeyey ibnu taymiya kadaalika isaga laftirkiisa waxaa la yidhi dadka waxa ay ku qoraan bil dadka dadaalka badan waxa ay bil ku qoraan ayuu maalinku qori jiraa la yidhi isagana walidaalika xamawiyada waatuu dhahaayo dad baa ii yimaadeen waxbay warsadeen markaasu wuxuu yidhi casi duhurkii iyo casirka inta u dhexaysa oo qoray kitaabkaas xamawiyada iyo waasidiyada sidoo kale ahayd hal majlisuu ku qoray waasidiyada waxa dhanaa marka maskaxda uga buuxo sida ugu tasarufayuu yaqaanaa alfaadda diqadeeda iyo waxa uu siinayo waa qorayeen wakadalika ibnu xajar iyo markaa culummada fiiriso cumriga barakadiisa waaba fahmay marka inay tahay umrig cumrigu ma ahan maalmahaagoo batee waa maalmahaagoo ilaahay kugu anfaco qofka haddii marka ilaahay maalmihiisa aanu ku anficin waa dhibaato ayb marka xadiidka tarjamada marka waa isleey iyo iyo xadiidkuba waa isleey baabu shiraaءi الnabiyi salى اllahu عalayh wali wasalama biاnnasii'ati gadashadii nebiga oo wax ku gatay binnasii'ati madal caddaynteediibuu u baabaya yacnii nebigu inuu deyn wax ku gatay madal caddaynsaday qala xadaثna mcl bnu asad qala xadaثna cabdاlwaaxid qala xadaثna اlأcmash qaala dakarnaa cinda ibraahiima ibraahim agtiisa ayaa waxaan ku sheeg sheegnay alrahna rahanta fi salami salamka dhexdiisa rahan in lagu sameeyo salamku mar kitaab dhan waa noo imaan doona salam markaa ama salaf waa isku macno hortabsi qofku inuu lacag raasumaala sii dhiibo uu yidhaha badeeca saa iyo saa iyo saa iyo saa a ii keen tilmaanteeda raasumaalkiina hool lacagti bilheblaayo waqti heblaayo meesha waxaan kaa rabaa waxaas inaa ii keento hada huwa salam salamkaas marka mararka qaar dee dadku isma aaminayaan rahan ii dhig waay ila lacagan aniga kuu dhiibaa sooma rahan u dhigay rahantii marka salamka salamka dhexdiisa ayaan ka sheekaysanay faqaala waxa uu yidhi xadaanii alaswadu can caaishata radia allahu canha ana nabiya sal l salama nebigu ishtaraa طacaaman cunto ayuu iibsaday min yahuudiyin yahuudi ayuu ka iibsaday ilaa ajalin waqti intii ka ah wa rahanahu wuxuuna rahan u dhigay dircan dirci min xadiidin bir ah dircan burbiraad bir ka samaysan ayuu rahan u dhigay xadiidkii tarjamadu way isleeyihiino deyn iyo yacni madal ayuu wax ku gatay rasulka sal l qala xadaanaa muslimu qaala xadaanaa hishaamu qaala xadaanaa qataadatu can anas xaa waxadaanii muxamed bn cabdilaahi bni xawshab qaala xadaanaa asbaaqu abulyasac albasriyu qaala xadaanaa hishaamun idastuwaa'iy can qataadata can anasin radia allahu canhu anahu mashaa ila nabiy sal l slama nebiga ayuu kula socday bikubsin bikhubsi shaciirin shaciir muufadeed wa ihaalati sanikatin iyo baruur xoogaa soo shiirtay shiir uu soo galay walaqad rahana nabiyu sal l salama nebigu wuxuu rahan dhigay dircan lahu camburbereed ou lahaa bilmadiinati madiina cinda yahuudiyin yahuudi agtiisa wa akhada minhu wuxuuna ka qaatay shaciiran ayuu liahlihi uga qaatay shaciir ayuuna nebiga ka amaanay oo ka qaatay marka deyntii in rahan loo dhigi hadda laakiin rahanii baabkeed waa noo soo socdaayo deyn wax lagu iibsan kara bis waakabeliin deynta marka waxaa lagu iibsan karaa waxaa shardi ah waa inuunan ahaanin shaygu shay ribowi ah shaygu hadduu ribowi noqdo isaga waa laga hadli doonaa deyntiisu ma banaanaanayso laba shay isku jinsi ah marka lakala gadaayo laysku gadaayo ama laba shay oo kalaas kala jinsi ah laakiin isku cillo ah marka waxaasoo dhan deyn ma soconayso walaqad samictuhu yaquulu waxaan maqlay nebigoo dhahaya maa amsaa cinda aali muxamadin sala allahu calayh waali wasalama reer muxamed agtooda kuma waaberiyo kuma galabaysanin oo gabalku kuma uunan dhicin saacu burin suus bur a qamadi a walaa saacu xabbin xabad suuskeed wa ina cindahu agtiisana la tisca niswatin sagaal naagood baa ahayd yanii reer maxamed agtooda saac kuma baryin yacnii gurigooda suus cunto ah yacnii ama suus badara ma aana ku baryin xadiidta gobol waxay tilmaamaysaa nebigu marka khanaa'imta iyo qaybiyo kale waxbuu ku lahaan jiray qayb marka wuxuu ka dhigan jiray sanad wixii uu ehelkiisu ay cuni lahayn buu meel dhigan jiray saasaa noo imaan doona haddii sanad marka ehelkiisa cuntadoodu meel uu dhigay nebiga sidee haddana sidaan ku dhacdayna nebigu marka inta dhiga meel ayaa waxaa u imaan jireen dad baahi qaba waa sii siin jireen waa dhammaanayn marka waa ka meemaba ku daahaynin agtiisa ayb meeshaa marka ibnu baqaal tarjamadaani waxa uu yidhi ashiraau biاnnasii'ati jaa-izun bilijmac qultu lacala almusanifa takhayara ana axadan yatakhayalu anahu sal l salam laa yashtarii biاnnasii'ati liannaha daynun faaraada dafca dalika atakhayul bukhaari marka masaladan waa iska masale ijmaaca dayni wax lagu gadan karo haddii waxu aanay cilla riba iyo waxa aanay soo gelin laakiin wuxuu u baraarujinayaa waxay tahay oo meesha ka eryayaa qofka inuu ismoodsiiye rasuulkii ilaahay baa dayn wax ku gadanayo wa awrada almusanifu fiihi xadiiday caaishata wa anas fii annahu sal l salama ishtaraa shaciiran ilaa ajalin warahana calayhi dircahu wasayaأti alkalaamu calayhima mustawfan fii awali rahni in sha allah baabu kasbi اrajuli wa camalihi biyadihi ninka kasabkiisii iyo shaqada uu gacantiisa ku shaqaysanaya caddaynteedii buu u baabaya fadliga ay leedahay qaala xadaanii ismaaciil bnu cabdillaahi bnu mawhab an yunusa can yuunusa can ibni shihaabin qaala akhbaranii curwatu bnu zubayr ana caaishata radia allahu canha qaalat lama istukhlifa abuu bakrin abuu bakr markii madax laga dhigay qaala waxau yidhi laqad calima qowmii qowmkaygu way ogaayeen anna xirfatii xirfadayda aniga lam takun inaynan ahayn tacjizu inay ka caajizayso can mu'nati ahlii ehelkayga qarashkooda qoomkayga waa ay og yihiin aniga xirfada aan aqaano inaynan ka caajisaynin inay qarash garayso biilka gurigayga ya wa shuqiltu waa lay shuqliyey biamri lmuslimiin muslimiinta amarkoodaa laygu shuqliyey oo maamulkii muslimiinta iyo aniga shaqa la igaga dhigo qoorta la ii suray ayb haddaan hadda shaqaysan lahaa dad muslimiintii maamulkoodan ku dhex jira fasaya'kulu aalu abi bakrin reer abi bakar way cunayaan min hada almaali maalkan caamkay wax ka cunayaan wa axtarifu lilmuslimiina fiihi muslimiinta ayaana ugu xirfaysanayaa hadda laftirkeeda xirfad iyo shaqo un baan hayaa mushaaran marka ka qaadanayaa mushaarkaas waa xirfadeydii oon muslimiinta ugu shaqaynaya meeshaa marka waxaa laga qaadanaya kitaabulaxkaam ay ku imaan doontaa kitaabulaxkaam waxaa ku imaanaya ninka qaadiga ah ama ninka amiirka ah ama muslimiinta markaa xukumo waxa uu ka qaadanaya qasnada caamkaa wixii isagoo kale uu qaato oo si macruuf ah baahidiisa u dabooli kara ayaa loo ogol yahay inuu ka qaato ayb waa laakiin inuu marka daldasho maahan ta labada gacmood wax ku qaado oo weliba yacnii ummaddii xoolahoodii wax ka dhisto oo uu yacnii si kasta oo ugu fataalo iyadu taas meesha kuma jirto wamaa kaana linabiyin an yagulla waman waman yaglul yati bimaa qalla yowma alqiyaama qofkii booliyeysto oo booli qaado wuxuu la imaanayaa wixii uu booliyey qaluulkaasna wuxuu ku yimid maalka caamka a oo adiga aada maamulayso aada gaar u qaadatood xadaysa qalinka xadaya ama si kale yeeshay hadda laakiin maxalushaahidku waxay tahay meeshaan hadda wuxuu u keenay masaladaas ma aha masaladu u keenay waxa ay tahay qofku inuu shaqaysto shaqaysan karo oo abubakar wuxuu yidhi an xirfaan lahaaba shaqaysan jiri hadda waa lay mashquuliyey haddana shaqada xirfadeedii baan muslimiinta ugu shaqeynaa kasabkii marka inuu qofka cuni karo kasabkiisa qaala xadaanaa muxamedun qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yaziida qaala xadaanaa saciidun hadda waxaad moodaa mararka qaar yacni haddii laysku barbar dhigo duwalkan hadda galbeedka iyo duwalka hadda muslimiinta marka laysbarbar dhiga haddaad si u eegto iyagoo kuwaasoo de gaalaba ay yihiin ayaa haddana intay qaanuun wax dhigdhigeen ninka madaxda lacagta uu qaato mushaarka uu qaato waa loo dhihi haddii wax ka badan iyo waxaa lagu ararko dacwo in lagu oogo waxaa dhici karta marka halis uu ku balan marka horena waxay siinayaan wax si fiican ugu filan wixii hadiyad iyo uu soo helo oo wafdi iyo meelahaas markau noqdo wixii hadiye ahaan uu usoo helana dowladda iskale bangigu dhigaan ma qaada kara isaga waa sharcigii waxa uu faraayey waay sharciga innaga wuxuuna faraya saas waay nacam ninka isagoo shaqaale ah bismi shaqaalanimo wixii hadiyadoo lagu siiyo laaluushay noqonayaan waa inuu bangiga geeyo marka oo maalka caamkaa uu ku daro iyagii marka waa arkeen maalihii ay marka noloshiinu ma soco karto ilaa inaad saas yeeshaan maahane ilaa aakhira awalaynan rumaysnayne noloshoodaas adduunyada waxay ku soco karto sharcigan inay ka qaaqaataan waa laga yaabaa mana kuu nisbaynayaanaad ogown annaga waxaan islaamkan ka aragnay inay dhahaan lagama yaabo waa cadow cadowgaagana adiga waxa aad haysato ma kuu ammaanayo mar walba dadka qaara arkaayo waa ku ina daraandaraya dadkan haddaad fiiriso madaxda muslimiintana waxaa waaye waxa laysu soo doortaba jaf maalka inuu yahay maalkaas uun in maal badan la gelinaayo si uu maal badan uga soo baxo tijaara laga dhigtay marka waxaas marka diin ma qabtaad iyaga dadka unbaa xun mar walba waxaa sii xun weliba dadade marka dad magac diin wato ma laga yaabo inay diin bismi diin meel intay ku tagaan oo madax ku noqdaan haddana maalka ay saas u daldalaan wax ka xun male diinkii dhammaabee dadka fitn dadkii kale fitno u noqonayaanoo diintii dadkii soo geli lahaa ama diinka xaggiisa u jeesan lahaa iyagaa fitno ku noqonayo waa kuwaasa saasay wax u cunayaana laleeya iyagana marka markaad aragta ninka inta xoolo loo soo dhiiba la yidhaah orod bax ama masaajid ku dhis ama waxaa ku sameey ama yacnii agoon iyo waxaasaa loogu talagalay inta la yidhaahdo qofku si laala siduu doono uu ta'wiilsado xoolahaas iska laqlaqo inuu suuq iska aado iska shaqaystaa fiican xoolahan iyo waxaana faraha uu ka qaado sidooda qaala xada markaa wuxuu yidhi qaala xadaanaa muxamedun qaala xadaanaa cabdullahi bnu yaziida qaala xadaanaa saciidun qaala xadaanii abulaswad can curwata qaal qaalat caaishatu radia allaahu canha kaana asxaabu rasuuli illahi sal l slama nebiga asxaabtiisu waxay ahaayeen cummaala anfusihim nafahooda kuwo u shaqaystay ahaayeen fakaana yakuunu lahum arwaaxun fakaana yakuunu lahum waxaa u ahaanayay iyaga kaana waxaa jiray oo ahaanayay yakuunu lahum waxaa iyaga u ahaanayay arwaaxun xoogaa marka shiir iyo waxaan markaas yacnii dhididkii iyo dee nin suuq hadduu ku jiro maanta dhan ordaayo u dhididaayo xoogaa marka raa'ixa iyo ayaa ayaa agtooda ahayd faqiila lahum waxaa lagu yidhi markaa nebigaa ku yidhi low intasaltum haddaad soo qubaysan lahayd waa jumcada maadaama laysu imaanaya haddaad soo qubaysan lahayd ma fiicna rawaahu hamaamun can hishaamin can abiihi can caaishata qaala xadaanaa ibraahim bnu muusa qaala akbaranaa ciisa bnu yuunus can hawrin can khaalid bni macdaan can ilmiqdaami radia allaahu canhu can nabiy sal ly slama qaal maa akala axadun qof ma cunin dacaaman cunto qadu hadda ka hor khayran ka khayr badan min an ya'kula inuu cuno min camali yadihi gacantiisa waxay shaqaysay qofkii marka dadka baryadooda uga maarmayaa wejigooda uga maarmayaa ra'yigiisa iyo yacnii iyo dayaanadiisa ayuu ku maarma ayuu ugaga maarmayaa dadka leanna qofku qofkii wax siiyo ra'yigiisa waxaa laga yaabaa diinta isagoo garanaayo siday xaq u tahay inuusu u sheegi karin ninkan biilo ama wax siiyaa laga yaaba inuu ka goosto mar hadduu isleeyahay marka war meelaad hadda ilmihii wax uga keentay ma helaysid hadduu leeyahay inta dhan marka wixii ma sheegi karo siduu doono ra'yigiisa diinigaa ma qaadan karo oo karti uma yeelan karo saas darteed culamaa ul xadiid ama yacni qofka muxadidka kutubta aadaabteeda ka sheekayso badanaa waxaad aada loogu dhiirigeliyaa qofka muxadidka ama qofka culammada inuu noqdo qof xirfad leh ama tijaaro lahoo ganacsi sameeyo dadka gacantooda ka maarmo hadduu ka maarmo dadka gacantooda ra'yigiisa asaa milkinayo gacanta ku dhigayo haddii kale marka wuxuu u qafaalnaanayaa hadba koox kooxdii xoogaa beesa haysata ayb qaala xadaanaa yaxya bnu ayb marka wuxuu yidhi waina nabiy llaahi daawuuda calayhi salaam nabiyullaahi daawuudna kaana wuxuu ahaa yakulu inuu cunaayo min camali yadihi gacantiisa waxay shaqaysay ayuu cunayay qaala xadaanaa yaxya bnu muusa qaala xadaanaa cabdurazaq qaala akhbaranaa macmaru can hamaami bni munabih qaala xadaanaa abuu hurayra nusqo waay marka sidaan axaadiid fara badan oo sanadkan lagu wariyaa jirto cabdurazaq can macmar can hamaam can abi hurayra nusqatu hamaam aa ayb can rasuulilaas marka bukhaari isagu saa waa iska wariyaa dariiqadiisa wax tartiib iyo saamaara inta badan ma yeelo laakiin imaam muslim oo kale aad isagu tartiibteeda sameeyo nushadaas marka xadiidyada lagu wariyey marka uu rabo inuu xadiid dhexda uga jiro uu soo qaado sanadkii xadiidka sanadka xadiidka ugu horeeya lagu sheegay nuskhada maala inta kale marka waxaa laga yaabaa marka inuu sheego markuu rabo inuu wariyo marka imaam muslim wuxuu yidhaha xadiidka sanadkuu keenaa sanadkii markuu dhammeeyo wuxuu leeyahay uma dakara ashyaaa ama uma dakara axaadiida axaadiid buu sheegay minhaa uu ka mid yahay xadiidkuu rabou sheegaa wuxuu ku tusaa marka xadiidkan nuskhada kow inuusan u ahayn ee axaadiid badan ay ka soo horreysay ka markaa wuxuu yidhi ayb qaala xadaanaa abu hurayrata can rasuuli lah sal l slam ana daawuud annabiya calayhi salaam nabiyullaahi daawuud kaana wuxuu ahaa laa yaakulu inuunan cunaynin ilaa min camali yadihi gacantiisa waxay shaqaysan qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaanaa leyt can cuqayl can ibni shihaab can abi cubaydin mowla cabdiraxmaan bni cawf anahu samica abaa hurayrata radia allahu canhu yaquul qaala rasuulu llahi sal l salam laan yaxtatiba axadukum midkiin inuu xaabo gurto xusmatan xirmo calaa dahrihi dhabarkiisa dushiisa uu ku soo qaado yaa khayrun khayr badan min an yas'ala axadan qof inuu su-aasho fa yucdiyahu ou yamnacahu marka uu siiyo ama uu ka mal u diido qaala xadaanaa yaxya bnu muusa qaala xadaanaa wakiicu qaala xadaanaa hishaam bnu curwa can abiihi can zubayr bni alcawaam radia allaahu canhu qaal qaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalama laan ya'kuda axadukum midkiin inuu qaado qaato axbulahu xarkihiisa inta kalena marka xadiidka waa isaga mid intan oo dhan marka wuxuu ku tilmaamay yacnii fadliga ay leedahay qofka inuu kasab gacantiisa uu ku shaqaysto ayb baabu suhuulati wasamaaxati fi shiraa'i waalbayci waman طalaba xaqan falyatlubhu fii cafaafi baabu suhuulati suhuuladii ayuu baab yahay fadligeeda caddayntiisa wasamaaxati samaaxadii samaaxadu marka waxaa weeyaan dhaafitaan fi shiraa'i gadashada walbayci iyo baac markaad wax gadanaysa markaad wax gadaysaba qof layin oo sahla inaan gato waman dalaba xaqan iyo xaq qofkii dalbayo falyatlubhu ha dalbo fii cafaafin dhowrsanana ku dalbo qaala xadaanaa caliy bnu cayaash qaala xadaanaa abu qasaan maxamed bnu muarif qaala xadaanii moxamed bn lmunkadir can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sal l slama qaal raxima allaahu allah u naxariista rajulan nin samxan samxi badan qof yacnii suhuulo iyo fudayd leh ah idaa baaca hadduu wax iibinayo wa ida ishtaraa hadduu wax gadanayo waida iqtadaa iyo hadduu wax gudsanayo halkaa marka waxay ku tusaysaa faa'iido in laga helayo iyo ajar fara badan qofka mucaamalada hadduu wanaajiyo bilahi towfiiq halkaan maanta ku ekaynaynaa wax yar faa'iido yaraan kitaab uruux oo imaam ibn اlqayim aan ka akrinayna